Munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa xarag jarka suuq lagu magacaabo Gobol Market, kaasi oo laga hirgeliyay magaalada Muqdisho ayay ka qayb galeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo qaybaha bulshada. Ugu horeyn, Yaasiin Xaaji Ugu horeyn, Yaasiin Xaaji Bashiir oo ka mid ah maamulka suuqa Gobol Market ayaa waxa uu u mahadceliyay ka qaybgalayaasha, isaga oo tilmaamay in ganacsatadu ay diyaar u yihiin gelinta hantidooda dalka.
Waxaan idinku salaamaynaa darajo walba iyo magac walba jamaca uu ku fadhiyo meesha salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan bacdigeed ku soo dhowaada beledkiinnii caasimaddii degmada warta nabadda waxaan salaamaynaa majaal kasta oo jamacaynu ku fadhiyo heer federaal heer gobol heer degmo culamaauddiinka sharafta badan ganacsatada dhallinyarada rag iyo gabdhaba leh wakhtigiinni qaaliga ahaa inaad wax naga siiseen oo nagala soo qayb gashaan horumarinta caasimadda guddoomiyaha degmada warta nabadda iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa waxa ay tilmaameen in loo baahan yahay hirgelinta adeegyada noocani ah waxaana ay tilmaameen in ay fududayn doonto culaysyada dhanka shaqo abuurka ka haystay dhallinyarada suuqaan waa soo dhoweynaynaa waxaan si gaara uga hambalyeynaynaa degmada warta nabadda ee ay ku soo kordhiyaan ganacsiyada tirada badan leh oo maalin walba kusoo siyaadahaya degmada warta nabaddan waxaan leenahay hambalyo ganacsatada suuqaan furtayna waxaan leenahay sidii shiikhu ugu duceeyey allaha barakeeyo aada ayay ii farxad gelinaysaa in aan maantay furo mashruuc aan weyn oo dad ganacsato soomaaliyeed ah ay ku dhiiradeen in ay maalgeliyaan degmada warta nabadda waxaana dareemayaa in ahmiyadsiinta ganacsiga ama sar uqaadista degmada warta nabadda ay ku degmada warta nabadda ay ku doorteen inaan il gaara ugu yeelan doono oo ganacsiyada ay ku maalgashteen ama hantidooda ay geliyeen in bulsho soomaaliyeed oo ku dhaqan degmadan warta nabadda fursad shaqo u abuuraan waxaana dareemayaa in ganacsiga uu noqon doono mid fursad siiya dhallinyaro soomaaliyeed oo culayska xagga dowladaha ama fursadaha dawliga ay raadin jiray ugu yaraan halkan waxaa ka shaqayn kartaan isleeyahay boqol qof oo dhallinyaro ah ama amniga ha qaabilsanaadaan ama ganacsiyada kaleeto beecgeynta ah marka waxaan leeyahay ganacsatadii ku dhiiratay ajar yaxsanaad allah ka siiyo suuqani lagu magacaabo Gobol Market ayaa laga hirgeliyay degmada warta nabadda waxaana uu qayb ka noqon doonaa fududaynta adeegyada ganacsi ee ay bulshadu u baahan yihiin